webiga waa kan yaxaaska dadka ku qaatay darod hadda maalinta iidda buu wiil qaaday oo biyo ka dhaansanaayo dad badan oo horeeyana waa jirta uu qaaday yaxaaskaas oo cadowga ah cadowga labaad waa isagana dad badanuu ka qaado oo yoontey ka tirsan maxaan rabnaa in barkad iyo toor la saaro oo barkadaas biyaha noogu shubmaan oo halkaas dadka weynaha ay ka dhaansadaan iyo dadka baadiyaha ka imaanayo
waxaa noogu daran biyahaas yaxaaska ilmaha naga guranay annaga na guranay anigan kula taagan wiil afar iyo toban jir eh uu iga qabaa uu iga qaaday ilaahaygi macbuudka ah ayaa rakhtiisii iiga soo riday in biyahaas nagala gaashaamo cadowga ku jiro cadowgaas anoogu dhib badan cadowgaas anoogu dhib badan ilaahay cadowgaas inay nagala qabto ilaahay ha naga qabtee ood naga qabatiinaan rabnaa sidii aad nooga badbaadin lahayn adaa naga badbaadiye wax alla wixii oo ininka tabartiinna ah ood noo suubin kartiin oo aad noo suubin kartiin inayd noo suubisiin